iyadoo lagaan baqaadaya lagu dadaala ka warqabka caafimaadka bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee gado gurmadda caafimaad gaarsiiyey dadka ku dhaqan tula barwaaqo ee gobolkaasi waxaa dadka shacabka ee halkaasi kuna lagu sameynayay baadhitaanno caafimaad iyadoona la siinaya daawooyin lacag la-aan ah dadka deegaankaasi ku dhaqan ayaan uga faa'idaystay sida ugu habboon iyagoona laga dareemaya siday ugu baahi qabeen gurmadkan caafimaad mar ay dadkani warbaahinta la hadlayeen ayaa waxay sheegeen in laga daweeyo xanuuna in badan la daalaadhacayeen allah fadligiina ay maanta daawooyin iyo baadhitaano lacag la-aan ay ka heleen maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee gado waa kuwani qaar ka mida dadka ku dhaqan tula barwaaqo oo si aada u soo dhoweeyey howsha waxtarka leh ee uu u qabtay maktabka caafimaadka ee wilaayadaasi waxaan joogaa tuulo barwaaqo waxaa maanta dawo noo qaybinhayo ilaahay baa ku mahadsan maktabka caafimaadka walaayada gobolka gado alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa isugu yimid meeshaan dad ka badan boqol iyo konton qof ilaahay subxaana watacaala ha ka ajarsiiyo waxayna soo gaarsiiyeen walaalahana ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo annagana allaha nagu caafiyo alxamdulilah maanta waxaa noo imaada walaayada caafimaadka ee gado waxay noo qaybiyeen daawooyin kheyr allaha siiyo waa u duceyneynaa xanuun badan oon dareemeynay oo daawadoodina hadda waan helnay alxamdulilah ilahay daawa nooga dhig ayagana ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu kabo waxaan ka qaad maktabka caafimaadka daawatan yalo fiican waxaan dareemayey xanuun fara badan walaalo tuulo barwaaqaan joognaa maktabka caafimaad daawayna siinayaan mujaahidiinta waa u duceyneynaa meel kastoo joogaan ilahay kor ha ka yeelo qaar ka mida dadka ayaa iyaguna waxay wilaayada islaamiga ee gado ka dalbadeen in in badan loogu soo celceliyo baaritaanadan caafimaad ee lagu sameeyey bulshada meesha waxaa ka dhacay waxaan la koobi karin ilaahi subxaana watacaala wuxuu yihi wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuhaa nimcada ilahay haddaad koobtaan ma tirin kartaan awalan ilahay baan mahadinaynaa ilahay idin barakeeyo islaamkaas kulli makaanin joogana cadowga allah ka qabto aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay qaybta caafimaadka walaayada gado aad iyo aad uga faa'iidaysanay waan soo dhaweyneynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaana loo soo celceliyo dhammaan umarada xarakada shabaab mujaahidiin arrintaas inay nagu soo celceliyaan qaybta gado aad iyo aad ay nagu soo celiyan waan codsanaynaa ilahay idin barakeeyo gaar ahaan meesha tuulo barwaaqo ha nagula soo celceliyo waan codsanaynaa ilahay idin barakeeyo gaaladana ilaha jebiyo diinta ilahayna allaha kor yeelo fii kulli makaanin
maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu in badan sameeyey gurmada caafimaad oo uu dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ku baarayo kuna siinaya daawooyin lacag la-aan ah taasi oo ka mid ah howlaha wanaagsan ayuu maktabkani ku dhaqaaqay